subax wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda muqdisho qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu doorroon waxaa ka mid ah madaxweynayaashii hore ee soomaaliya oo soo dhoweeyey tallaabadii golaha wasiirada ay uga laabteen go-aan ay horay u gaartay xukuumaddii khayre owen elef oo soo dhoweysay in laga saaro liiska argagixisada oo horay xukuumadda soomaaliya ay u gaartay abduqaadir sheekh bakdaadi oo go-aan siyaasadeed ku tilmaamay qaraarkii shalay ee golaha wasiirada wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo qaabilay wafdi ka socday dowladda faransiiska oo muqdisho soo gaaray faafaahin ku saabsan mid ka mid ah garoomada diyaaradaha ee magaalada istanbuul oo laga joojiyey kow iyo soddon duulimaad iyo caalamka oo wajahaya xasarad kalkaaliyayaasha caafimaadka ah
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan qodobadii aada maqasheen waxay ahaayeen kuwa ugu dooroon waa subax isniina afar iyo labaatanka bisha koowaad sanada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran madaxweynayaashii hore ee soomaaliya ayaa soo dhoweeyey tallaabadii golaha wasiirada ay uga laabteen go-aan horey looga gaaray onlf iyo qalbi dhagax cabdinaasir alcadaal ayaa warkan sii dhammaystiraya
madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ahna murashax u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlaya go-aankii golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay kaga laabteen go-aankii gowracnaayay horay oon elef loogu sumadiyey urur argagixiso waxaana uu sheegay xasan sheekh maxamuud in soomaaliya ay kusoo celinayso wadadii toosanayd ee diblomaasiyadda dhexdhexaadda ka ah iyo sidoo kale isagoo xusay in oan elefa aysan argagixiso ahayna sidoo kalena tallaabadii horay loogu sumadiyey amase lagu aqoonsay argagixiso ay ahayd mid muujinaysa madax banaani la-aan siyaasadeeda oo ka jirtay arimaha waa siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya taasi uu sheegay inay ahayd mid aan loo baahnayn waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble iyo golihiisa wasiirada ayuu xasan sheekh maxamuud uu ku bogaadiyey go-aankii taariikhiga ahaay ay ka gaareen arrintaasi golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kulan ka yeeshay arrintaasi ayuu sheegay in haatan tallaabadan ay tahay mid loo baahanya dhanka kale madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa dhankiisana ka hadlay tallaabada golaha wasiirada soomaaliya ay kaga laabteen in owl elef loo aqoonsado argagixiso waxa uu sheegay inuu bogaadinayo isoon dhoweynayo go-aanka golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ay uga laabteen waa tallaabadii laba kun toddobiyo toban ururka onelefa ay xukuumaddii tan ka horreysay ugu aqoonsatay inuu yahay urur argagixiso laguna dhiibay sidoo kale cabdikariin sheekh muuse ee qalbi dhagaxa waxaana go-aankan uu sheegay inuu yahay mid taariikhi ah oo ay ku dhaqaaqeen golaha xukuumadda ra-iisul wasaaraha waa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble
aada baad umaadsan tahay al cadaala isla wararkaas ayaan ku jirnaa onlf ayaa soo dhoweysay in laga saaray liiska argagixisada oo horey xukuumadda soomaaliya ay ugu dartay golaha wasiirada soomaaliya ayaa shalay ka laabtay go-aankii uu golaha wasiirada labada kun toddobiyo tobankii ku gaaray in ururka onlf loo aqoonsado urur argagixiso wuxuuna sidoo kale sheegay in ay khalad waa in ay waa khalad ay qaldanaayeen in cabdikariin muuse qalbi dhagax loo dhiibo dowladda etoobiya afhayeenka onlf cadaani hiirmooge oo waraysi siiyey dalsan ayaa ka hadlay sida ay u arkaan go-aanka ay gaartay xukuumadda soomaaliya
go-aan waxaa weeyaan soo dhaweynayno oo shacbigana ururka onlf iyo shacbiga shacbiga soomaaliya oo dhan soomaaliyeed bay soo dhaweynayso weye go-aan in sugayo oo soo baxay weye qoladan baa geesinimo iska hesho ra-isul wasaare rooble iyo golihiisa wasiirada geesinimo iska hele oo go-aankaa qaatay xukuumadihii hore in badan bay ballan qaadeen waan soo saari doonaa go-aankaas waan iska mayri doonaa laba kun iyo sideed iyo tobankii dhowr jeer bay ballan qaadeen laba kun iyo sagaal iyo tobankii dhowr jeer bay ballan qaadeen marka qoladan ay dhahay ma maanta karansiiyey waxay la tahay go-aan soomaalinimo weeye go-aan walaalnimo weeye go-aan laga sugayo weeye xamar waxay ahayd xaruntii iyo xuduntii iyo astaantii meeshii laga dhabarjebin lahaa marka go-aankii hore go-aan dhabarjebinu ahaa midkana wadani ah oo soomaaliya ah oo waddadiisii haysta midkaa kale qootaqootu ahaa iyo wax luuqluuq lasoo iyo haddana kale lagu laliyo marka waan soo dhaweynaynaa waxay albaabada u furaysaa iskaashi guud iyo walaaleyn inta soomaaliyeed isku xidhkooda dana midaysan bay leeyihiin dal midaysan bay leeyihiin taariikh midaysan bay leeyihiin mustaqbal midaysanna way leeyihiin marka ruuxii umaleen soomaaliyada kala qoqobnaanayaan wuu riyoonaya marka tallaabadani wax weyn bay arrimaha ka taraysaa dadka soomaalida geeska africa inay isu heeliyaan iska warhayaan isku xidhnaadaan iskaashadaan dhaqaale ahaan dhaqan ahaan siyaasad ahaan horumarkooda iyo jiritaankooda inay isku xidhnaadaan qayb weyn bay ka qaadanaysaa waan u hambalyeynaa bare ministerka iyo golihiisa wasiirada aadna way ugu mahadsan yihiin shacbiga soomaalidna taasuu ka filahayey go-aankii ka horreeyey kun la filahayey loo fadhiyay maaha
waa afhayeenka ururka onlf cadaani hirmuge oo la hadlayay idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho sidoo kale wasiirkii hore awqaafta iyo arrimaha diinta soomaaliya cabdiqaadir sheekh baqdaadi ayaa go-aan siyaasadeed ku tilmaamay qaraarkii shalay golaha wasiirada ay ku laaleen go-aan ay horey ugu gaartay xukuumadda ra-iisul wasaare khayre onlf iyo weliba qalbi dhagax cabdiqaadir sheekh baqdaadi ayaa ka tirsanaa xukuumaddii ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre
go-aan iska siyaasadeed weeye waktiga lagu soo aadiyeyna wax munaasabada uu leeyahay inay jirin dib baad u raaci doontaa faylka cabdikariim qalbi dhagax dadka ugu horreeya gacanta ku hayay anigu ahaa guddoomiye jawaarey iyo rag guddi ahaayo anigu aan ka tirsanaa weliba olole ha ugu weyn macalbaase boorkiisii soomaaliga ahaa baan guddigii dhex keenay sarkaalka markuu ahaa raggii xukumayay baa maxaan ku dhahdaa aan la soo halaysiiyey guddigii intaasoo dhan procedure wadaniyadeeda extreama wayna duuban tahay banaanka maalintan soo istaagay oo allahuma ini beri ka lahaa arrintaas ayadaa marka baarlamaankii soomaaliyeed ee markaas jiray baa go-aan ka soo saaray xukuumaddiina buriyey go-aanadeedii waxayna maanta xukuumad waagaas shaqaynaysay go-aanadii ay qaadatay siyaadahay siyaasadahay ku salaysay horta waa isbedeleen onalef maalintaas argagixiso haddii etoobiya ka ahayd maanta baarti siyaasadda etoobiya ka mid ah weeye cabdikariim qalbi dhagaxna maanta waa nin xoroo banaankaas maraya maanta marka waxa la burinayo horta maxay tahay wax jiraa la buriyaa taxsiilulxaasil arrin horey loo buriyey oo institutionka ugu weyn dalka ee baarlamaanka ahi oo horey uga hadlay maalintii ay taagnayd ee qaranka soomaaliya u ka hadlay maanta waxa looga hadlayaahi waa iska ujeedooyin siyaasadeed bay
weli waxaad la socotaan warka subaxnimo dalsan muqdisho wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya cabdi siciid muuse ayaa xalay muqdisho ku qaabilay wafdi ka socday wasaaradda yurub iyo arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda faransiiska wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdi siciid ayaa muqdisho ku qaabilay wafdigaasi heerka sare ah ee ka socday faransiiska wasiirka iyo wafdigiisa ayaa ka wada hadlay horumarinta xiriirka labageesoodka iyo xoojinta iskaashiga wadar ogolka ah ee labada wadan ka dhexeeya wuxuuna si gaar ah kulankooda diiradda loogu saaray iskaashiga dhinacyada amniga diblomaasiyadda iyo la dagaalanka wax loogu yeero argagixisada faahfaahin ayaa waxay ka soo baxaysaa mid ka mid ah garoomada diyaaradaha ee magaalada istanbul ee dalka turkiga oo laga joojiyey kow iyo soddon duulimaad oo ay samayn lahaayeen diyaaradda ka baxda garoonkaasi xasan laki ayaa warkan kasoo diray istanbul bararka barafka ka da-aya magaalada tal istanbul ee xarunta ganacsiga ee waddanka turkiga ayaa sabab u noqday in la joojiyo ilaa iyo koob iyo soddon duulimaad oo maanta oo ay taariikhdu ku asteysan tahay saddex iyo labaatanka janaayo labada kun labaiyo labaatanka ay ka sameyn lahaayeen duulimaadyo diyaaraduhu garoonka dhinaca aasiya ee magaalada istanbul ee la yidhaahdo sabiixa sababtu waa barafka oo aada u da-aya iyo cimilada oo aada u xun sida ay sheegeen saraakiisha dhinaca duulimaadka ee garoonkaasi la taliyaha dhinaca saxaafadda ee shirkadda turkish airlines yaxya ushtun ayaa hadal uu soo dhigay baraha bulshada waxa uu ku sheegay in duulimaadyo fara badan la joojiyey oo ka bixi lahaa garoonka sabiixa sababtuna waa cimilada oo aada u xun qoraaxdan ayuu adeegsada oo ahayd fariinta uu dirayay waxaan kula shaqaynaynaa badbaadada safarkaaga dhammaan waayo xaaladda cimilada ayaa xilligan xun soddon iyo kow duulimaad oo ka duuli lahaa madaarka ama garoonka sabiixa ayaynu joojinay maanta oo ay ku taariikhaysan tahay saddex iyo labaatanka janaayo ujeedooyin taxadar leh ayaanu u qaadana go-aanka baajinta in duulimaadyadaasi la sameeyo xilliyada barafka dadku ay u diyaar garoobeen oo waxa ay xiran yihiin dharka loogu talagalay xilliga qaboobaha balse soomaali fara badan ayaa ku nool gudaha waddanka turkiga waxaana iyagana looga digay in ay markaasi xilliyada barafka socod badan ay sameeyaan sababtu waa baraf xash ah wuxuuna sababaa in qofka uu ku sibxado soomaalida ayaa loogu baaqay in taxadar gooni ah ay muujiyaan xilliyadan oo kale kuna sugnaadaan guryahooda marka laga soo tago danaha gaarka ee dadka soomaalidu ay ka fulinayaan ama ay ka fushinayaan goobaha ay markaa doonayaan
dabcan aad buu u da-yaa barafka xasan salaad xasanlaki raadiyahay telefishinka dalsan magaalada istanbuul
warkaas subaxnimadan waxaad ka dhegaysanaysaan dalsan muqdisho warbixin cusub ayaa ka dhigaysa amaba ka digaysa in caalamka uu wajahayo xasarad dhanka kalkaaliyayaasha caalamka taas oo uga sii dari karta hanaanka caafimaadka adduunka ah ee uu saameynta baan ku yeeshay cudurka safarka ee covid sagaaliyo toban warbixinta oo ay wadajir u soo saareen golaha caalamiga ah ee kalkaaliyayaasha iyo xarunta caalamiga ah ee socdaalka kalkaaliyayaasha ayaa lagu sheegay in xasaradan ay soo bilaabatay ka hor inta uusan dillaacin xanuunka covid sagaal iyo toban balse ay uga sii dartay waxay labadaa urur ku baaqeen in si deg deg ah wax looga qabto arrimaha ay ka mid yihiin dhaqaalo yarida haysata howlwadeennadaas caafimaadka iyo tiradooda in la badiyo iyo weliba in lala tacaalo saacadaha badan ee ay shaqaynayaan xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa culays xooggan saaray guud ahaan hanaanka caafimaadka ah ee adduunka oo dhan warkii aad ka dhegaysanayseen dalsan akhyaaray xilligan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel